asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal welibasin leahmin faylaa ka dhowaada warkahminuma idaacadda warsan oo dhammaadun qodobdiisinka dheegasan unanasiin hayno uu ka haddii ilaahay ar weliba ku mid ahaa kulanka wadatalidowka ka saabsan qadyo qoraalo siyaasadeed ee xeerka qaranah iyo la kumaaraya iyo deegaanka usana weliba qobsanaya magaalada tanbaydhabo gudoomiyaha walbarashada degmada baydhabo weliba uska hadalay xaalada walbarash ee degmada tana maamulka gobolka bakool weliba usa ku baaqaya weeraro kodhan ee al-shabaab odayaalkii oo mas-uuliyiina ka tirsana maamulka hirshabeelle ayaa la sheegay intiiyo dhuulboob wadaan maamulka hirshabeelle weliba uska hadalay fatahaada webiga shabeelle iyo dayacatirka la kusuub yahay webigaasi dowladda federaalka iyo warxa kusaartii duulimaadyada kismaayo qarax kudhii magaalada muqdisho faahfaahin yasinka hayna shirlan ku hadalaya musuq maasuqa usana muqdisho ku furmi farmaajo iyo uhuru kenyato dacwada badda iyo kuwad hadaleen dhugunsiyaal warkiha miinayaasinka gudbiyaan madaweynihii hore ee algeria iyo walaalshay usana xukun habsi lakridii
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa hamiignimo arbaaco oo khamiisyaha galahayta taariikhda weliba iyo keedanta labaatii shan bili sagaalaad lama kuntumi sagaalkahanas weliba hayna warkii oo koobana haddana ka dhowaada wasigiyo fidsana kulan wada taalisho eh oo ku saabsana qabyo qoraalo siyaasadeed iyo xeer qarana ayaa la kamaaraya iyo deegaanka weliba usana ka qoobsamaya magaalada tanbaydhabo kulankan wadatalidowka geegala qoobday magaalada baydhabo islamarkaasna ku hadalaya qabyo qoraal siyaasadeed ee heer qaran ee deegaanka iyo weliba isqayb galay madax ka socotay dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duuroogda wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha guud iyo khubaro ka socotay waana ku takhasustay arrimo deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo duuroogda dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya isxaaq maxamuud mursal iyo marka hore ka hadalaya shirkaan iyo muhiimadda walina farxadnayn ahaa inuuna sii sheegna maadaama deegaanka iyo isbedelka cimilooyinka kuma tahay waajib waajibada kumid ee wasaaradda bayada ee maamulka koonfur galbeed igmadi way faa-iide iyo farxadmanayn ahaa inuun walkadarsadahayn masano kala qeybgalan shir walakakadarsadaw istraatiijiya mase siyaasad oo markaas yaweel dhagaansa soomaaliya wali tiimku afsaane shirka walaa muhiimada iyo marka tiimka oo dambeeya axmed yuusuf axmed oo ee agaasimaha deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulanka goobjoogka hay iyo sheegay intii dowladda soomaaliya markii iyo aragdii inti jirta gaab weyn oo deegaanka ah waaniyo go-aan sintil ka shaqay siyaasada deegaanka dalkii oo sharuudiya si xaaluf ka jira walanqobada
siyaasaddan waxay u baahan tahay ama ay cadaynaysaa ama hoosta ka xariiqaysaa rolka iyo responsibility-ga qolo kasta oo environmentiga ama deegaanka dhinac kasoo gelaysa sida ay tahay inay maxaa ku dhahay isheega ay ay uga qayb qaataan policyga national levelka waxay lagu ablaygareyn doonaa haddii laa yidhaahdo dalalka soomaaliya oo dhan iyadoo foundation u noqon doonta environmentiga deegaankeena haddii ilaahay yidhaahdo dhammaan maamul goboleedyadana qaybtoodna horena uga soo tashanay qaybna waa annaga maanta kaa tashanayna qaybta dhimanna haddii ilaahay yidhaahdo waanu ka tashan doonaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duurwogda koonfur galbeed soomaaliya cali isaaq oo shirka wada taladowka kafuri baydhabo yaa sheegay intii muhiimga taanti la hala sharuhu dhammaystiran oo deegaanka laka ilaaliyow
shirka fur walaa horan walanadi runtii wasaaradda geedka uba fursad maxay lahayd nasiib maxay lahayd inay may lahaay gobolada dowlalkan horiyaal iyagoo la ku hadlaa arrimo siyaasad la kala faday ama la kala faday wadankan soomaaliya se may lahaay amuun kujaysan fikradeen iyo may lahaay aqoontaan ama kujaysan iyo geedka fursadaasna sugna siyaasada oo deegaankan wadankan lakanaga waybu aha umuun wayba kumid ahna maadaama reer koonfur galbeedna wadanka soomaaliya kumidan wayba lana fikridan ani un kadarsana may lahaay walaa qabi quraankana el habore ani un kadarn fikridan kadaran markii meelo loo qaaday waxta naftiya Soomaaliya wiita gobolada shan duunin gobolada naftiya oo beesha leeyna wal shan duuno gobolka aan ugu talo gobolkaasna aan ugu talo kan ugu talo jirta ee oo biodiversity markii la fiiriyo way bool faday in naftiya bo ini uu ka darsan ee walaa uu noo ka eedan meel raaya ee meel raaya qabi qorarki sadaftiya ee fursadaasna geedka meel raaya gacanteena ka jirta ee
waa markilamaad oo shirkun arrimo deegaanka elanka hadalowsa ka dhiye gudo dalka iyo kii aan ku horaynoose laqobadiya maamul goboleedka puntland gudoomiyaha walbarashada degmada baydhabo weliba usku hadalay xaalada walbarashada degmada tanbaydhabo cabdinaasir axmed mayow wariyaha idaacadda warsan ayaa faahfaahin dheeriya qodobkaniinku diyaariyey gudoomiyaha walbarashada degmada baydhabo yuusuf maxamed idriis oo waraysi siyaayay raadiyaha warsanya ku hadalay walbarashada degmada baydhabo iyo imtixaanaadkii shahaadiga sanadkan se oona tilmaamin macalimiinta iskuullada iyo wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya iyo siidii tababaro aqoontiyo korlanka qaado
sanadkan ka dambeeyaan arday secondary oo faylgala malahayna marka wala meelo ka sheegay kubadan horta wala aragay adambada aragti aysh iyada samayta macalimiinta dhaka ama macalimiin field education ha wasaaradda recruitment ay ku waray ka santifka ama sawayar kunada iyo qaadaan wasaaradda dogta da batrina gaadi la train garay hadba la fala dhafi aga situlay dhammaade qalatiyayla dhammaade tumisha bero kale maamulayaal oo kusii baran santameen kusii baran iyo macalimiin iyo training kusii dhowr maalmooda markaan trainingka joogdu wala hata meelada soomaalida train garaysaa aniga farfarka jiro leehumne meel ku qoymeela maalin wasaaradki fiidigaale maalinamada ka qaadi elkuud garay luhuba iyo iskuullada kudhakaayona iskuul primary wala rame maalimiin qualified dhinaga kale yuusuf iyo sheegay in wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka dadaalay ini beesa la-aan ka dhigtay iskuullada dowladda maamulahaas haanaas oo ku faa'iidaysaday ardayda waalidiintii ou awoodna inay ku biyaan beesada lakadhikada iskuullada gaarka lanleeye
macalimiinta deegsantidesiska deesi walbarnaasuubidi maaran kore boqolkiiba sagaal iyo shan
ciidan mahadsinye wariyaadan cabdinaasir axmed mayowe maamulka gobolka bakool iyo weliba ayuona ku baaqana weeraro ku dhone dagaalyahanada al-shabaab bilaal hilaal sheekh su-aaba iyo qodobkaasi iyo sunan faafaaye maamulka gobolka bakool waliba iyo wadana dadaalo kaedan sidii gacantiyo ankadhi ka lahaayaan deegaanada weli gacantiyo ka hayaan xarakada al-shabaab gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tuul ayaa ciidan kalandiyaara dagaalka kala dardaarami inayo hogaansamaan amarka taliyaha ciidanka walbanuusi sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku jawaabtay dalabkii kaedina in ciidanka la qalabeeyo walibanuuse ballan qaaday inay gacantiyo ka dhika doonaan deegaanada gacantiyo ka hayaan al-shabaab iyo ku xoreey doonaan sida degmada tieglow ee gobolka bakola
ra-iisul wasaaraha marka inta kuhaymanin ballan qaaday idii ciidamadii la qarameeyaw oo maylaaraay walaay xuquuq la-aan xuquuqdi helaayaan walaay xuquuq usuba hadda usubna maylaaraay maylaaraay oo xuquuqdi helo doonaa wayna nin ballan qaaday idinka dhaqsi nin liin hubayaw oo hubsho dhisaa degdegnoon kuwayaw ununa may ballan qaadan ununa may ballan qaadan idinkan haddii la dhamaastir walaay ku dhaman la dhamaastiro hubsho dhisi tiyeegro waa ka ballan ibta hor horta tiyeegro ka ballan doogaysa fayla faarlo haddii hubka liseen haddii ilaahay yar dadka oo ayna ilijar gure warigaa layka ilijar ana layka dabro waana tiyeegro dhowra ilfade marka way ogaanakaana tallaabada tallaabadii hore ku duunta ciidanka ciidan qarmo ciidan mashaar qaadadaw ciidan xuquuqlow ciidan gaadiid helaw ciidan qoran nooc walba helaw ciidan laka taligalo ina dalka huray laka taligali waay surunku lukumulaha xuduudka maylaaraay bokoolkeygii dholan doolo waay intana may waa meedhisukeygii eelboon waay dadkan way linka taligalay intaata inta fadhiiday intii maqon wax ku maqon way linka taligalay ina dhulkaan hureeyaan maduuna dhulka hurayna kabaabije baydhabo hanan dalbato beesasiinsaana ninkoo yartoo fadohayno way kale siin sheegay dishibiliinka waleera way kadela iidan hoobasi dheegdaan dishibiliin waay mas-uuliyiinta ciidanka galanta liin dhiibi doona ciidanka wadaas halku dambooyay taliyaha ciidanka guuta sagaalaad ee ciidanka xooga dalka waliba uu sheegay in ciidamada ay wadi doonaan howlgallada ku dareera gobolka boqol islamarkaasna dowladda ay ku dalbadaan iniyo qalabka ciidan ay lan dhammaystiro waanu iska sheegay iniyo heli doonaan isbuucun hataa laka guujara gudaashe
waa shaqaynaynaa militari baan nahay ciidan baan nahay wixii naga hor yimaadana waan u dhabra adeygaynaa insha allah hal qodob aan inii sheegayaa ciidankii xudur joogi jiray ee gobolka bokool joogi jiray ee tiyeglow joogi jiray ee waajid joogay weli lama hayo gaari laga qabsaday ama qalab laga qabsaday indha lama saara weliga dowladda way ogtay soomaaliyana way ogtay waxaa u halgamay ee mitilahayana waa askartaas hadda joogto ee guutadii hore waxaa la rabaa marka kuwii iyo kuwa ka daray idinkoo weli magac kumaandoos wato oo cirka ka soo daadanayo qalabkiina iyo qorikiina inaan la qabsanin baa la rabaa qorax baan fadhinaa waan guulaysanay waa hambalyo dowladdeennana waan hambalyanaynaa maamulka iyo saraakiisha usoo dhabar adagtayna waa u hambalyanaynaa insha allah guul iyo farxad hadaladu waxaa ku bahayay gudoomiyaha gobolka boqol iyo taliyaha ciidanka guutada sagaalaad weliba hakeedeeya xilo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya horey iyo ambalan qaadeen in la qalabeyn doono ciidamada ka sugan dhinacaasi iyo gobolka boqol odayaal iyo mas-uuliyiin ka tirsana maamulka hirshabeelle ayaa la sheegay intii oona wadana dhuulbooba bashiir cabdulaahi cusmaan iyo uusana qodobkaasay haniin ku diri magaalada odayaal kulan ku yeeshay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in hay-ado iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ay wadaan dhulboob haddii dad daryeelayaan dadka xaqa u leh dhulka laga bixinaayo kanaalada amba iskaashatooyinka laga furaayo ha maalgeliyaan hadday dulmi iyo isku dir ay wadin waxaan u sheegaynaa faw e w f b annaga ilaa ilaa laxmaa caana diidi karto waxna maraaya maaha mana ogolnihi kama soo horjeedni hor u kaca dowladda hirshabeelle amba dowladda dhexe horkaca way yani korka keentay ma diidegni laakiin dariiqeeda ha soo marto hadday dariiqeeda soo marin anagana lagala tashanin anagana laga taxgelinin wax jaraaya maaha mana ogolaa doogni inay labada meel keli ka bixiso waa waagii xalibarya jawaabteedana waa la helaa waxaan idin caddeeyaynaa beerahaas talyaaniga marka uu yimid waana la og yahay cid muug ma laha haddii la leeyahay ood soo qaadateen dadka hirshabeelle joogo iyo hay-adyaha dhul nin leh ma leh geelna ninkiisaa iska leh waxaan maqlayna ma aha mana yeeli doogni mana yeelayni wax kasta oo dulkaa laga samayhaayo in lagala tashayn oo la fuliyo raalli kama nihi waxaan arkaya dhul dhac uma aragno maalgeli uma aragno dhacm sidoo kale waxay baaq u jeediyeen madaxda dowladda soomaaliya waxaan u sheegaynaa adduunweynaha sida qaramada midoobe igaad afrikaanka baarlamaanka dowladda soomaaliya federaalka iyo wixiina maqlaayo ummadda ah oo soomaaliya kabeed ma ahee adduunkan waxaan u sheegayaa inaan dareemayna in la rabay dhulka lagala suuriyo haddii aaganka shabaab arrintaas waa kasoo horjeednay raalli kama nihi in loola dhac raalli kama nihi mana aqbalayni mana aqbali doono wax alla waxay wuuga labadiisa gaar ah laga samayhayo iskaashato horumarin dowladeeda diidi mayni diyaaraan u nahay laakiin warkaada anaa ku dhaqaaya adna ma ogid cid qaadaysa ma ogda qaadi mayno haddii dadka dadhac ay bartaan dhibkooday leedahay waxay leeyihiin iyo waxay laheenbo waa isku dhex darsanayiin wixiid adiga leedid inaad qaadatid wixii ummadda kale ay leedahayna banaankaas ka qaadi wax meesha ku jira waaye marka insha allahu tacaala wixii oy lahaayeen dadka qaarkood waxay lahaayeen iyo waxay ayaga laheenay isku dhex darsadu haayaan taastoo la qaadan karana ma ahan waxaan ka wadahay dhulkan oo isnaayada haddana waa la og yahay dalkan haddiis ilaahay mahdi ina lees dhaco lagu looma degano nin walba wax baa u leeyahay wixiise leeyahay in maaragti laaga leexdo ummadda ina lees dhacane toon anaga qaadan karna ama aan qaadanaynana ma ahan ina lees dhaco dhaco ma qaadanayni mana qaadan dooni dhul ninkiisaa iskale nin la qasbi kara ma laha indhaa fool ku yaalo haddau ilaahay raalli ka noqdo nin walbaba wixiisa asaa iskale asaana u madax bannaan in haddau ilaahay kuu roon yahay dikatooriya laysku dhaco laysku handado midan yeelayna ma aha dad yeelana ma nihi mana yeeli doono haddau allaha awoodda la qadaro waxaan leenahay dhulkaas haddau ilaahay raalli ka noqdo soomaali weyn shan beeloodaa wax ku qaybsatay beesha shanaadaan ka mid ahay dastuurka shan beeloodaa u dhigaa mugaxeer ahaan loo kala faafiyene nuskiyaan ahay ciidan mahadsanyo bashiir cabdullah cusmaan maamulka hirshabeelle weliba uska hadalaya fatahada webiga shabeelle iyo dayactirka likuwada hadee webigaasaya mariya macalin cali iyo qodobkaasay aniin faahfaahiyaasa yo oo bulshada ka dhaqan deegaanada maamulka hiirshabeelle iyo dhibaato ka qaban fatahaad shabeelle taas oo sababtay intiyo kabaaba'an beero badan isla markaasna dad badanku barkacaan guriyaasho iyo maamulka hiirshabeelle ku hadali dadaalo iskuwada dayactirsidii liinkasuu biilahay webiga iyoonay dhisowka ururka dhallinyarada ee maamulka dowlad goboleedka hiirshabeelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro hiirshabeelle iyo waraysisi warbaahinta warsan ya sheegay intii fatahaado webigi dhibaatoyo ka qabaan bulshada hiirshabeelle isla markaasna usi tilmaamay meelo inta badan ka fatahaado webiga horta webiga fatahaadku ma yaro oo magaalada banaankeeda meelo badan uu ku fatahaadiyaa jira midda hadda aan aan ku tacaalayn waa magaalada gudaheedii oo haddii meeshaas wax ka baxaan ay magaalada dhibaato badan geersiin karto marka hadda waan ku tacaalaynaa kolley hoosha waa socotaa oo maanta bulisada ayaa meesha laga shaqaynaya welina koona inooma joogto beritan waan ka shaqayn doonaa hadduu ilaa yidhaahdo marka ilaa aan meel ka saarno kolley waan daba joogi doonaa insha allah saas oo kale wasiirka ya sheegay dayactirka liinkusuu biyahay webiga idii gacan ku siidii dayactirka liinka horseedahay fatahaadka markale ususuubi webiga wallahi cid hadda kaale nagu siinayso cid hebaa kaale nagu siinayso la dhahayo malaha dadkii xaafadda deganaay iyo dad yaroo ganacsata iyo dad yaroo ahlu beledka aan guryaha ugu tagnan dhahan dhibaatadaasaa jirta waxaa laga qabto oo contribution isku aruuriya lagu sameynaa maana hadda wax la dhigi kara hayad hebelaa ka qayb qaadata ama qof hebel ama wasaaradda hebelaa ka qayb qaadata ma jiraan
dowladda iyo war usba ku saartay duulimaadyada kismaanya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo qodobkaas nin faahfaahiye hay-adda duulista hawada soomaaliya iyo been abuurka tilmaantii warar maalmoon lisla dhex maray oo sheegay in hay-adda muddo saddex maalmood ay rojdi duulimaadyadii magaalada kismaayo maareeyaga hay-adda duulista hawada soomaaliya axmed macalin ya sheegay in ilaa iyo hadda anjarna warqad rasmi ah oo lakuku jawaabay duulimaadyada ambahow magaalada kismaayo oo kubahi dowladda federaalk soomaaliya wayba usi sheegay in keliya shirkadda diyaarado la faray in duulimaad iyo kismaayo iyo hay-adda ha ka wargeliyaan labaati afar saacadood ka hor islamarkaasna sharcigaas usiayi ku adduunka oo dhanba laka ka dhaqamow gebi ahaanbiya usi sheegay in wal xayiraad ansaarnayna duulimaadyada ambahow dhinaga magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose meelaas oo usa gacanta ka haaya maamulka jubbaland oo xilligan usa khilaaf xoogan kula dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya warkan ha ku weri maareeyaga hay-adda duulista hawada soomaaliya axmed macalin yaa ka eedee xilli toddobaadkan ini garoonka diyaarada uusa ku bahlan diidi madaweynagii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed horeyaan waxaan ka maqlayay media in kismaayo kale la xiray oo aanay diwada u tegi karin iyadoo la leeyahay ilaa lix iyo labaatanka bisha laga gaarayo diwada ma tegi karto waxaan rabaa in aan shacabka soomaaliyeed u sheego in aanay jirin wax ofishal oo ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo xadidaya dayuuradaha u duulaya kismaayo wax walba waa caadi waxaa jira keliya directive ama amar ka soo baxay dowladda soomaaliya oo ku amraya dayuuradahaasi in ay afar iyo labaatan saac ka hor inta aanay aadin kismaayo ay soo codsadaan fasax waana wax caadiya adduunka way ka dhacdaa janalka caalamiga ayaan marnay bilotiska adduunkana waan isla fahanay kood la iskula xiriira ayaa jira janalkii saxda ayayna dowladda soomaaliya u martay waana wax normal oo caadi ah marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in aanay jirin wax xanibaada oo saaran kismaayo inaanay jirin diyuurado badan ayaa sidaasoo kale usoo codsaday oo procedurkii loo jeexay iyo awaamirtii kasoo baxday dowladda soo buuxiyey iyaguna fasax ayay heleen si normal ayayna kismaayo ugu duuleen marka wax xadidaada oo xiritaana ma jiraan hadalka maareegiya kooye xilli lama maalmood ka hor eelboorka magaalada muqdisho la kaxanabay madawiinagii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed xilli uuse ka wajahnaay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland meelase uusan ku qayb galan lahaay munaasabada caleemasaarka madawiine axmed madoobe shirlun ku hadalaya musuq maasuqa iyo weliba awsana wakhti dhow ay tii ku qabsamayay magaalada muqdisho qaalid abdi ibraahim iyo awsana qodobkunin faahfaahiye wasaaradda oqaafta iyo diinta oo geega ku qabadi xarunta wasaaradda barnaamij aqoon kororsi waana ka saabsanahay kaalinta islaamka ee la dagaalanka masuq maasuqa kulankunya mayba laka marti qaaday culummo agaasimo sharciyada iyo wasaarado cadaaladda iyo agaasimaha warfaafinta gaarka ee wasaaradda warfaafinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane cusmaan aadan dhuwow yo furi kulanku aqoon kororsiga haay usoo xusa inta wasaaradda lafdhabar inta la dagaalanka masuqa aqoon kororsigaya ku mid haya barnaamijyada wacyigelinta bulshada kordhinka qaadaw yeedool linanba qaadaw aragtida islaamka dhabaantunya hayti markii sharciga la dagaalanka masuqa usa saxiixi madawiinaga jamhuuriyadda sheekh maxamuud sheekh cali dheereyo xusi kaalintuus islaamka leeyo la dagaalanka masuqa usoo xaqaaday mowqafkii taariikhdahaya ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khulufadii sidaiyo in la dagaalamay musuq usoo tisbaaxiyay inta marka laka adkaada musuqo iyo bulshada deera doonta barwaaqo iyo nabad waarta doctor maxamed cali ibraahim waana ila taliyaha wasaaradii yaa usiina ku hadalni madallamaybana hooste ka xariiqa inta masuq maasuqa iyo dilaaga dhabta ee akhlaaqda bulshada iyo burburyaha jiritaanka bulshada usoo haleelay inta muhiim eta inta si dhab enin cirib tiro sheekh cumar maxamed wardheer oo ka mid ah culummada soomaaliyeed waana ku hadalay kulunka yaa xuse inta daawada dhabta ee laka baabi'i karo musuqa usiiye inta la qaado mas-uuliyad wadareed la kala dagaalamo inka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda cumar faaruuq cabdilcasiis yaka dhawaaji inta wasaaraddu iyo geega kulunku aqoonkororsiga inka tala galday adkeenta wacyigelinta bulshada waana la badi doona barnaamijyada noocan oo kale wadahadale sadigeesoode iyo weliba magaalada new york ee dalkaasi maraykanka kuweeldhadeen madawiiniga dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madawiiniga kenya uhuru kenyato iyo madawiiniga masar cabdifatax ali siisi iyadoona dowladda soomaaliya sheegday intiusa ha ku dhammaaday isfaham arantun ayaa la kashaaya bogga facebook ee madaxtooyada soomaaliya ee villa soomaaliya kulankun weliba usa qaban qaabiyaya gudoomiyaha midooda africa waana ee madawiinaga masar cabdifatax ali siisi iyo dowladda soomaaliya sheegday intii liiskaraahi intii xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya likasiinaga heerkii usa teeganaya bili febraayo ee sanadkan waana la qaaday tillaabooyin diblomaasiyadeed oo laka dhisaayo kalsoonida lamada dowladood iyo shacabka madawiineyaalka weliba iyo kuweel dhadeen intii laka sameeyay guddi iska dhaaf eh oo ka kooban lamada dhin haanason iyo kashaqeeyana waana ka shaqey doonaan kamir dhalinta is-afgorodka haddana usa lideeri halkaasi salamada dowladda federaalk soomaaliya iyo shaagdeentii ka adkaysatay in kiiska badda go-aanshay la dhaafi maxkamadda cadaaladda adduunka taasoo iyo shaagdii inteliska waafaqiye khilaafkii diblomaasiyadeed ee kenya iyo soomaaliya iyo deeri hal waana meeliinkuhumay deeri bili febraayo markii dowladda kenya iyo weertii safiirka angrooga muqdisho dhinaga kale soomaalidana iyo ka amareen intiiyo inti dhuulshoknagdan kulanka new york iyo nagdikii inkuhoreye ee weel dhanan lamada hogaamiye tan iyo bili maarsa markaasi oo ku kulmeena magaalada nairobi waana ka heliyeen inta iyo hasnagan xiriirkii lamada dal sida la sheegay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed lamadan dhina dhexdhexaadiyay balse tan iyo markaasay weliba dhiyaya dhacdooyin la aragaya intii dhaawaca kuweeldhadii xiriirka lamada dal sida kenya oo iyo reed bilowti intii diyaaradaha soomaaliya hamaraayan wajeer iyo soomaaliya oo dalabati in shirarkii nairobi kadhi jiri qayb ku mid ah oo la wareejiyay waana laku wareejiyay dalalka kale ee deriska ee murunka kodhonka ee badda ee ndheheeya dalalka kenya iyo soomaaliya iyo walmuddo ee hasoodii waana hajiite maayi welibana sanadkii labada kun iyo afartii dowladda soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka iyo gudbiday dacwad ka dhan ee kenya iyadana fadaasintii sohdintiya badda ee lamada dal waafajie tan iyo barigii dhegeystayaal meelisin warkasin kooyahaya weliba waa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhuba maxkamadda militariga iyo kataala dalka algeria yaa xukunka kiridie sayid beauty flyka oo ee langladhaladii madaweynigii hore ee dalkaasay oo xukunka lakagemi kadib lama maalmood iyo maxkamadda dacwadaasay ka dhegaysadaayan sidiiyo nku warmahayaan warbaahinta inihar sayid buuti filka weliba lagu xukumay toban shan sano oo habsee usocona iyo ilama sarkala oo madaxa anhaadi jiraan laantasir doonka dalkaasi iyo maday hisbiga shaqaalaha weliba saraakiilan lihiri bilimey kadib todobaadyadan iyo markii dadka binaanbahayaalka dhigaayan in ka sabeen madaweynigii dalkaasi cabdulcasiis beautiflika intiusa xilkiiska gema welibaan arkaeday intiusa maleegayeen shirgoolka kodhonka ee militariga algeria wararka weliba sidoo kale sheegan intii wasiirkii hore gaashaandhigga khaalid miisar laku xukumay labaatan sano oo harag ee hiluusa dalka ka muganaayey dhugunsiyaalkan sharafti lahow weliba wintani kaaga warkiyaamiinma idaacadda warsana warka weliba saaraya waryaagana bilaal hilaal sheekh su-aab cabdinaasir axmed mayow iyo farsameeyey anoo ee maxmunuur maxamed cabdulaahi faransa intii uu sahawda ka jiriya siindareer siyaay warka warkun warkolamida intii uu nireed hawadan ku kulmaan weliba siinkatabaaneed sidaas iyo ammaano allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh